aad iyo aad markii walaalhaa si fiican annagan kamid dadkii anigoo walaal urkaada soomaaliyeeda markii hore xaaladu sidaan ma ahayn xaalada markii hore isbitaallo aada u kulul oo aan u qalmin dhaawacyada oo qaarkood ay ka yeeriyeen waxaa iga fiican dictoorkaa la duwey laakiinse hadda isbedel baa yimid runtii isbedelkan wuxuu noqday in isbitaaladii ugu ficficnaay magaalada la geeyo oo khasuum aan anaga garanaynin waxaa kamid a isbitaalladaas haddaan haddii ha kugu daro isbitaal la yidhaah royal care oo isbitaalka ugu weyn magaalada ah inta badan aad aad ugu fiican waxaa kamid a isbitaal la yidhaha xaadifaasi isbitaallo fiican baa hadda la geeyo walaal intaan ka warqabno oo aan insha allahu tacaala dabadalka ku sameyno
way marka in isbitaallo fiican la geeyo maxaa u sabab aha ma ma qayladaan idinkaa samayseen baa mise xiriir dowladdu ay lasoo samaysay suudaan baa u sabab ahaa in isbitaaladii marka hore la geeyey ee lagu dayacay in hadda laga qado runtii waxaa taas aad iyo aada loo oran karaa annagu arday baan nahay waa khayla qaaminaynaa aad baa waxa waaye u soo jeesanay laakiin sababta koowaad waxay ahayd runtii in ay ka shaqeeyeen oo runtii aad iyo aad aan mataqaanaa ugu fogaaminaya safiirkeena maxamed cabdullaahi ogaad iyo ragga mataqaan la shaqeeya qunsulka iyo dhammaan oo runtii ka shaqeeyay hooshaas oo dowladda qatar siyaasada safaaradda inta kala hadlay iyo dowladda soomaaliya intuba annagana runtii waxa waaye safaaradeeda unbaa u sheegnay oo aan la wadaagna inay arrinkaas wax ka qabato kadibna waa ay ku guulaysay safaaraddu marka hal bukaan baa dhinta baad ii sheegta hadda oo beri la aasayo ilaah u naxariistee inta kale soo hartay bukaanada tiradooda guud ma haysaa
walaal xalayna tirada sidaa ku warhaynay waxay ahaayeen kontan iyo afar kontan iyo saddex